kulan waacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iyo soyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si inaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan xisbi ahaan hadday samaystaan inay iiga ay hogaanka u badan yihiin raggii ka hagraha iiga laftirkooda ragga ma ogolo gabar inay hogaamiso waa sidee doorka haweenka ee doorashada qof iyo cod iyo sooyaalkeedii nololeed ilhaan cumar maxamed oo ah siyaasi iyo uu ololeeye bulshada iyo haweenka tabintii soo saaristu waa anigoo hanaa maxamed farsamada waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaaska dadkeena cadaagsho noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaanee dawadii cirib tiri laheedoo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeena cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri ileel idiin diyaarisee codkeenna maqloo iminkaba u ciribsada xarunta caynu caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulasibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
isku soo laabad wanaagsan goor dhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysi ku saabsan waa sidee doorka haweenka ee doorashada qof iyo cod balse markan sooyaalkeedii nololeed ilhaan cumar maxamed oo ah siyaasi iyo horumariya bulshada iyo haweenka ilhaan cumar waa siyaasi soomaali amerikan ah kuna dhalatay soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol labaiyo siddeetankii nolosha guri dabaqada dhexe ku sugan ayay kusoo dhex kortay aabaheed cumar maxamed waxa uu ahaa tababare macalin hooyadeed waxay u dhalatay yeman iyadoo cunug yar ah ayay geeriyootay aabaheed iyo awowgeed ayaana soo koriyey markii dagaalka sokeeya ee dalka uu qarxay sanadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii waxay iyada iyo qoyskeeda ka carareen dalka iyagoo oo qaxooti ku ahaayeen muddo afar sana ah xero qaxooti oo ku taala dalka kenya sanadkii kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii ilhaan iyo qoyskeeda mareykanka ayay tageen iyagoo oo qaxooti ah waxayna degeen markii hore arlington oo ka tirsan gobolka virginia ee dalka mareykanka isla sanadkaasi ayay u wareegeen minneabolis halkaasi oo ilhaan ee af ingiriisiga si deg deg ah ugu baratay muddo saddex bilood ah heerkeedii waxbarashada ilhaan ayaa ku biirtay dugsiga edison high school oo ay ka noqotay qabanqaabiye iskii ah markii ay dhammaysay dugsiga waxa ay ku biirtay jaamacadda north dakota state university kana qaadatay shahaadada koowaad ee cilmiga siyaasadda iyo daraasaadka caalamiga ah xubin ayay ka noqotay ururka muslimiinta jaamacadda ee muslim student association sida ay siyaasadda ugu soo biirtay bilowgii hore sanadkii laba kun labayo tobankii waxaay madax ka noqotay ololaha kari oo dooneysay inay xubin ka noqoto minnesota state senetia intii u dhexeysay laba kun labaiyo toban laba kun saddexiyo toban waaxda minnesota department of education ayay kala shaqeynaysay quudinta caruurta intii u dhexeysay laba kun saddexiyo toban laba kun shan iyo toban waxa ay la taliya dhanka siyaasadda u ahayd andrew johnson oo ku guuleystay inuu ka mid noqdo golaha magaalada minneabolis bishii februari labada kun shan iyo tobankii waxa ay noqotay agaasimaha qeybta siyaasadda iyo dadaalada ee hay-adda women organisation network oo ah hay-ad u ololeysa sidii haweenka bariga afrika ay hogaanka uga qeyb qaadan lahaayeen ilhaan waxa ay leedahay khibrad iskaa wax u qabso ah iyada oo ka shaqeysay dhinacyada siyaasadda waxbarashada xuquuqda rayidka bini-aadamtinimada saboolnimada xuquuqda aadanaha arrimaha deegaanka iyo xoojinta dhaqaalaha waxaa kale oo u doodi jirtay in ardayda dhaqaale xumada haysata laga dhaafo lacagaha jaamacadda sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ilhaan waxa ay ku dhawaaqday in ay musharax xildhibaan xisbiga dimuqraadiga ah u tahay gobolka minnesota olole iyo dadaal dheer kadib ilhaan waxa ay ku guuleysatay inay noqoto xildhibaan ka tirsan gobolka minnesota sidaasi waxay ku noqotay xildhibaankii ugu horreeyay ee qaxooti soomaali afrikaan muslim ah gudaha mareykanka juun laba kun sideed iyo tobankii ilhaan ayaa shaaca ka qaaday inay u tartameyso ka mid noqoshada aqalka wakiilada mareykanka xildhibaan kathia elson oo ahaa mudanihii ugu horreeyay ee muslim ah oo koongareeska mareykanka gala ayaana iska casilay jagadaasi toddobadii nofembar labada kun iyo sideed iyo tobankii ayay si rasmi ahi ugu guuleysatay xaqiijinta ka mid noqoshada aqalka koongareeska mareykanka iyada oo ilhaan cumar loo aqoonsaday gabadhii ugu horreysay ee muslimad ah oo darajadaasi ka gaarta siyaasadda mareykanka abaalguudyadii ay heshay dadaalka iyo awoodda hogaamin ee ilhaan cumar waa la wada qiray waxaana la siiyey abaalmarino dhowr ah sanadkii labada kun shan iyo tobankii waxaa la siiyey abaalmarin la xiriirta hogaaminta wanaagsan ee african awadis
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxoo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xiriira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbedelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarka isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
markan aanu imaano falanqaynteena haweenku waxa ay door muhiima ka ciyaaraan hanaanka doorashooyinka adduunka oo dhan ka qaybgalkooda buuxe ee doorashooyinka codbixiyayaal iyo musharaxiin ahaanba waxay muhiim u tahay dimuqraadiyad xooggan oo loo dhan yahay balse haweenka soomaaliyeed ayaa ah kuwa ku yar heerarka dowladda ilaa dhismihii jamhuuriyadda soomaaliya ee kun sagaal boqol iyo lixdankii inkastoo ay jiraan caqabado dhinaca dhaqanka siyaasadda iyo amniga ah haddana waxa ay saadaashu tahay in haweenka si firfircooni uga qayb qaadanayaan siyaasadda iyo doorashooyinka dalka kusoo wajahan maadaama ay jiraan horumaro la taaban karo oo ku saabsan ka qaybgalka haweenka ee hanaanka doorashooyinka caasho cumar geesdiir oo ah isuduwaha haweenka nabadda iyo amniga ee gobolka banaadir ayaana marti inoogu ah barnaamijka oo aan ka waraysanay mawduucan ugu horeyn waxaay ka warxelinaysaa weydiinta ah marxaladaha kala duwan ee haweenka soomaaliyeed ay kasoo mareen ka qaybgalka siyaasadda waa sidee bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waa dhowahay aada ayaan kaaga mahad celihayaa xiriirkaada iyo fursadda maaragtay in aan codkeenna ku baxsano haweenka soomaaliyeed runtii marxalado aada u kala gedisan oo waddanka ka jira markay naqatad siyaasadaha laysaga horyimid caqabadaha laga kulmay iyo in wax la hagaajiyaba waxay kasoo qaateen qayb ruul aada muhiim u ah marxalado badanna way soo mareen waayihii dambena haddee markii dhibaatada dhacday oo in maamul iyo deegaanka ama dalkoo dhanba laga sameeyo markii la galana runtii aad ay uga qayb qaateen dumarka waa ilaahay dad uu u dhaliyey raxmad iyo iyo nabadgelyo iyo maamul qofta liidataa inay ka hortaagnaadaan hadday yihiin caruurta hadday yihiin dadka waayeelka hadday yihiin dadka waxgaaray waa aragtay ciidan hadday naqato iyo dad is-abaaloolaya dadka macnaha martisoorka ku fiican oo raashinkii iyo iyo maamulka kale aada uga qayb qaadahayo oo aada ugu dadaalayo waayo inta badan haweenka marka dowrarkaas runtii qayb aada weynay kaga qaateen dowrarka ay qaadahayaenna inta badan waxa ku salaysan in nabad la helo iyo nabadgelyada inay ka shaqeeyaan oo oo kooxa aysan ahaynin in wax la isku diraynin ay inta badan inay kala dejiyaan kala dhex galaan maadaama haweenku ay mar walba ku astaansan yihiin qaran inaan ahayn qabiil inta badan ay matelayn dhaqankeena waa gara karnaa caqabadaha lasoo maray waxay ahaayeen mid qabiil lagu dagaalay oo qabiil la isku dilay inta badan waxaa kooxaha samaysahayo oo midka kale markuu kasoo horjeesto awoodiisa inuu kan kale ka badan yaha samayhayo waxay u badan yihiin ragga green linekii oo markii dagaalada dhaceen muqdisho markay naqato xataa ay kala samaysteen dad isla degan qabiile iyo wax u kala baxeen oo u kala jabeen dadkii kala furfuray waxay ahaayeen haweenka soomaaliyeed oo caruurta soo wateen waxaa garan kartaa haweenka soomaaliyeed iyadoo qabiil u dhalatay haddana laga yaabo inay caruur kala qabiila haysato marka hooyo calool kasoo wada bixisay intaas macnaha ma kala exehayso waxay ku dadaashaa inta badan siday ku heshiisiin laheeday dadkaas walaalaha ah marka doorarka ay ka qaataan haweenka soomaaliyeed runtii aada ayay muhiim u tahay siyaasad markay naqatane runtii waa howlaha la xiriira maamul dal ama deegaan gaar ahaan doodaha u dhexeeya xisbiyada annaga marka xisbiyo dad experience u leh oo maaragtay xisbiyo badan waddanka isaga soo horjeedeen ma ahayn dagaaladeena xisbi xisbi waxaa u dhigmaa umalayhayaa qabiiladoo kale macnaha qabiilba inuu qabiilka u heliyo marka maamuladaasna inta badan waxaa wadi raggay ahaayeen oo awooddaas hadday naqatay in la maamulo xisbina kuma tilmaami karna laakiin qabiiladaas macnaha mabda'a isugu yimid inay iska dhacshaan kuwa kale ama ha ka boobaan dhul ama si kale ha naqato waa gartay emama caasha waxaad inooga warantaa horumarada kala duwan ee haweenka soomaaliyeed ka gaareen siyaasadda dalka inta ogaalkaada ah horta dumarka soomaaliyeed markay siyaasad naqato runtii horta dumarka sidii hore ma aha oo guriga keliya ay iska fadhiyeen dumarka waxbay barteen way kasoo baxeen siyaasadda way fahmeen u ololeyn maaragtay inay ka qayb qaataan doorarka ay xaq u leeyihiin ay ka muujiyaan runtii waa ku dadaaleen laakiin caqabado badan oo ka celihayaa jirto oo ah dhaqanka jiro oo hoos u dhigaayo oo maaragtay maadaama aan joogno waddan ay ragga macnaha dominant yihiin ay igu sarreeyaan macnaha oo ugu badan yihiin awoodda marka wax la qabahayo markii ay deegaano iyo siyaasad waxaa naqatane in maamul loo sameeyane hogaanka waad ogtahay waxaa lagu soo doorahaya ama waxa boobaayay inta badan inay ragga yihiin dumar badan oo u doodo aqoon leh oo fursada hadday helaan yani si fiican uga qaybgeli karaa jiro marka dumarka dadaal uma yaro oo caqabada haysa ayaa meelo badan ka celiyayso iyo siyaasadda ku salaysan ninka inuu hogaan yahay reerka hogaan u yahay maaragta qawaam yahay diinta asaga hogaan u yahay guriga faamiliga ay dhex joogta inta badan waxaa lagu abaabiyaa gabdhaha yaryar macnaha inay u adeegaan walaalahood asoona ninkeeda ahayn asoonan ahayn maaragta aabaheed ahayn adeer ahayn oo waalid ahayn xataa wiilka ay la sidneedo oo la dhashay waxaa laga yaabaa in lagu abaabiyay gabadha inay maaragta usoo adeegto dharkiisa dhaqdo ka dambayso walaalkaa cunto sii la yidhaaho dhaqan ahaan runtii ma xumo haddii roolka la kala qaatay oo macnaha dhaqankii ayna u arkin dadka dhibna u arkin gabdhihii laakiin waxaa dhibaato ah kalgacaylkaas iyo walaaltinimadaas iyo ka dambayntaas su-aasha waxay tahay muxuu wiilka asagana siiyaa gabadha walaashiis ah muxuu ugu abaalgudaa gabadha walaashiis ah maanta waxaa ugu horeeyo dadka ka celihayo oon support gabdhaha siihaynin u arko inay u adeegto walaalkeed la dhashaa ka mid ah marka waa caqabadaha runtii aad gabdhaha dib ugu celihayo waa garan kartaa haweenka soomaaliyeed qurbaha markii la galay oo la qaxay arag gabdhihii xerooyinkii qaxootigii iyo ku jiray intay wax barteen siyaasada galeen maraykan iyo meel walba ay joogaan maaragta xisbiyada ka jiro wadamada dibadda ah way ka soo baxaan haddii cilmi naqato waa aragtay gabdho badanoo waxaa jiro cilmi hore aan loo saasaarin usoo saaro meelaha oo ugu horeeyaoo dad galaan haweenka soomaaliyeed oo xijaabanaa ka muuqdo waxay uga muuqdaanna wax kale ma aha waa kartida ay leeyihiin iyo fursadaha la siiyey waxaan hubaa soomaaliya haddii fursadahaas la siiyo in inta la samayhayo hadda dhibaatooyinkan jiro inay intooda badan baabi'i lahaayeen because gabdhuhu waa daacad inay maaragtay hadday dhaqaale helaanna intooda badan uma badna in ay dhaqaalahooda dibadda u qaadaan ama meel kala geeyaan laakiin waxaa laga yaabaa inay geliso ilmaheeda siiso waxaa laga yaabaa abtiyaasheed inay kusoo dhoweyso waxaa laga yaabaa maaragtay inteeda badan adeer iyo ixtiraam iyo walaaltinimada lagu soo koriye dhaqdhaqaaqa lagu soo koriye inay wax ugu sameeyaan dadkooda waayahay maxay yihiin waabad ka dhawaajisay caqabadaha soo food saara marka ay haweenku doonayaan in ay si muuqata uga qayb galaan siyaasadda xilligii hore iyo haddaba
runtii horta waa kuu taabtaa umalehaa fikirka ah ninka gabadha inayna wax qaban karin iyadoo ay og yihiin guryaha wax ugu soo qabteen xataa walaalkeed hadduu noqdo ninkeeda garab istaagato waa aragtay hadda dagaalada sukeeye markay dhaceen dumarka laf dhabarta waayaan nala yiraahaa runtii waa nahay afka keliyaan laakiin laga dhahaayo abaalmarinteeda ma helno laakiin waxa garab istaago oo hadda ragga gabdhaha biilash biilka ay sii lahaayeen oo maaragtay ay kusoo boorto garay lahaayeen haddii la waayo xataa hooya u taagan oo suuqa wax ku gadaysa oo maaragtay iyadoo ilmihii hayso culaysna ku yahay waxbarashadoodii iyo dhaqaalihii laga bixi lahaa iyo cuntaday cun lahayn iyo daawada hooyada door aad aad u weynay ka ay ka qaadataa marka doorkeedaas ay qaadahaysan runtii practicaly in maaragtay iyadoo dhib jiro waxa ay ka baxday iyadoo xoogaa hadda deganaansho jirto dowladka ay dumarka ay ku lahaa lahaayeen waddanka caqabada ka hortaagan waa qabiilka wax lagu dhisaayo xisbiyada aan la fahamsanayn maaragtay doorashadii oo ninkii ragga u ordaayo oo asaga anigaa leh yani asaga keliya inuu wax leeyahay ama loo arkaayo fikirkaas inuu bedelmo ayna wax ku dhammaan karaan marka doorarka haweenka ma muuga laakiin caqabadaha wax badan ka celihayo hadda isbedelo badanaa dhacay alxamdulilah baarlamaanka meelo oo yani gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad gabaraa ah yani gabaraa ah keliya inay tahay ma aha laakiin waa in ma aragtay doorkeeda si fiican garbaha in loo istaago ay ku muujiyaan doorkaasna waxaan jecelnaha mustaqbalka inuu noqdo mid aqoonteeda iyo tartan lagu galo inkastoo hadda qabiilo maaragtay lagu sii haayay doorarkaas ka badanna inay lahayaanay aheeday hadda waxaa moodaa haddana dib inay soo laabahayaan sababtoo ah markii hore waxaan lahaynay saddex wasiir wasiir khadiijo allah unaxariistay markay dhimatay ninaa lagu bedelay wasaaradda keliya aan lahaynay oo magaceeda ahaa wasaaradda haweenka waxaa loo bedelay qoys qoys macnaheedana ma aha inay haween keliya ay hogaamiyaan maadaama ay wasaarad haween ahaynin barinta way isbedeli kartaayoo nin waa loo dhiibi karaa wasaaradda gaadiidka ay gabarhaysa nin ragaa lagu bedelay maxaa la dhahaa wasaaradda environmentgana macnaha qoyska halaa noogu jirto hadda labadii kale xataa waa laga saar marka waxaan xaq u lahaayeen dumarka wasiirada jiro macnaha inay door fiican ka lahaadaan waa ognaha wasaaradihii iyo wasiiradaha inta badan yacni qualification iyo iyo wasaaraddan uu ka bixi karaa laguma geeyo laakiin qabiil iyo waasta ayaa lagu geeyaa raggana waastadaas iyo macnaha siyaasad ahaan gruub ahaan say isu taageerayaanay isku geeyaan hal gabaroo dhacdhacdo ah mabi inay soo soo soo soo soo gasho marka runtii waxaan leeyahay dumarka in loo ogolaado in maaragtay la qiimeeyo in dowrarka ay ka bixi karaan haddii aqoon laysku geeyahayna aqoon kuma yaro gabdhihii dadu wax barta waaye isbeddel badanaan rajeehinaa mustaqbalka insha allah dadaalkeenana maya laakiin fursadda dumarka in la siiyo waa muhiim waayahay mamacaasha doorashada qof iyo cod ee hadda la filayo kaalin sidee ah ayay haweenku ka qaadan karaan qof iyo cod horta annaga way fiicnaan laheeda dan danna way noogu jirtaa sababta oo qof cod haddii la yiraahdo waxay iila eg tahay aniga in uu qabiilka ka baxayo qof iyo codna waxaa lagu heli karaa markii nidaam xisbiyada ay xisbiyo jiraan oo dumarkana ay fahamsan yihiin dumarka iyo dadka xisbiyada wada laftirkooda ay xisbiyada qaarkoodna u danaynhaya yacni dowrka haweenka uu ku badan yahay lana fiiri karo macnaha xisbiga markuu wax sameynhaya annaga dad badan oo hadda qurbaha ama meelo kale tagaa jiro xisbiyada iyagaa tartamo iyagaa is ammaano xisbiga ku fiican macnagtahay inuu dadka xuquuqda shaqaalaha dhowraayaa jiro inuu shaqo u abuuraayaa jiro oo isxayeysiyaha ay dhahayo macnaha qaybtaasaa maqan qaar caafimaadka dhinaceeda ka shaqayhayo qaar waxbarashada xisbiyada xoogga saaraayo marka annaga xisbiyada soomaaliya ka jiro maba fahamsaninba doorarkay qabahayaan maaragtay waxaa la rabaa wacyigelintaas dadka markay haystaan xisbigina oad inta geshid aad adiga qoftaa rabtid aad u codeeyeysid oo xisbigaasaytid wadi karo dumarkana doorkooda la siiyo xisbiyada laftirkooda inta badan ragaa wado xisbiyada ay dumarka ay horta xisbi gaara oo dumarka samaysahayo way adag taha ma jiro sharci ahaanna kuma jiro laakiin maamulka ay gabdhihii wadi lahaayeen macnaha xisbi xisbi ahaan hadday samaystaan inay iiga ay hogaanka u badan yihiin raggii ka hagrahaaya iiga laftirkooda ragga ma ogolo gabar inay hogaamiso marka xisbi gabdhaha u danayhaya oo gabdhaha hogaamihaya laakiin ragga kula jirana xataa waa yaryihiin aniga shaksiyan qof iyo cod waan jeclahay inuu dhacdo laakiin waxaa waxaa shaki iiga jiraa confusna ku ahay sida uu ku dhici lahaa sababtoo ah xisbi diyaarsan oo qofkii yaa loo codayhaana meesha waa taal saan u codayhaana meesha waa ku jirtaa iyada laftirkeeda wacyigelintaas in la badiyay u baahneeday si ay ay ay dimuqraatiyad u noqoto oo oo macnaha qofka codkiisa uu dhiiban karo qofka uu cod sii hayno uu yaqaano qofkaas qof wax ka soo baxayo uu noqdo usan ahayn qabiil weli haddana waxaa mugdi iga saaran annaga waxawaaye waa horaan qabiil wax ku dooranay waxaa layse siiyey nambaro ay qabiilka ay hadday xildhibaanna qahayaan xataa ku galayaan qof iyo cod markay noqoto ma qabiilka dhexdiisa ayaa macnaha ile nambarkii qabiilka la sii lahayaa meesha yaalee ma qabiilka dhexdiisa haddana qof iyo cod ka dhex jiree ani confusiona igu jiro laakiin rool looga baxayo qabiilka hadduu yahay oo macnaha qofka qofkay rabto doorahayso oo oo oo oo qofkay rabtona ay u codayn karto waa wax aada u wanaagsan waana tallaabo cusub oo oo oo wanaagsan oona hore u jirin ay ila tahay waa tahay maamacaasha adaa u mahadsantaha ugu dambeyntii maxay tahay taladaada ku aadan si haweenka ay horumar uga sameeyaan siyaasadda dalka iyo doorashooyinka soo socda
waxaan leeyahay dumarka horta inay ay ay wacyiga siyaasadda say u socoto nidaamka iyo dastuurka inay si fiican ula socdaan inay ogaadaan xuquuqda ay yacni leeyihiin iyaga laftirkooda markay naqato qoyskooda markay noqoto deegaanka ay degan tahay macnaha nidaamka sharciyada wadanka ee u danayn lahaa gabdhaha sidii ay wax uga bedeli lahaayeen dumarka aadaan ugu liidanaa laftirkeena inaan is abuursano oon isdhegaysano oo ma aragtay urur ama urur siyaasadeed oon ku badan laha yani ama ha ahaado urur samafala oo macnaha danteenna aan kaga hadli karno oo isugu urursano dumarka ma laha dumarka waa kala daadsan yihiin annagoo caqabadii dhaqan ahaaneed jirtay iyadana ay aaminta haysato ah haddana aanan is ogolayn runtii waanan wax natural ah say ila taha aniga oo macnaha dumarka inay matalan hadda salaad marka lagu jiro ninka imaam hadday dumar keligood yihiin xataa hal qof intay istoogto imaam inaysan naqi karin inay isku dhex jiraan ay saf yihiin macnaa ku jiro waxa saas loo dhahaayo marka waxaan leeyahay annaga dumarka in aan xuquuqdaas aan leenahay aan fahamno wax barano awoodda waxaan ku yeeli karnaa horta waa aqoonta aqoonta ha ahaato mid maadi ah iyo mid diini ah specially tan diiniga ah ayaa runtii xuquuqdeena dhiciyso marka waxaan leeyahay dumarka inay is aaminaan ilaahay dartiis ku aaminaan ragga walaalahoodana iyadoona xaqa ka gelaynin xaqooda raadsadaan sida dhibaatada dumarka haysato doorkeeda ay uga qayb qaadan lahaayeen waxna u bedeli lahaayeen صح صح صح صح عين العافية هوسبيتال آه مم أتتتتتتت heybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haa baabasiir baa i helo anigoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareedha heybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa kuu hayo haatanba ina keen aan hore kuu geeyo caynu caafiya hosbital oo gaarigan hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani heybow ina soo geli kusoo dhowaada ceenul caafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynu caafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynu caafiya hosbitaal wuxuu isbitaalada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynayo waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynu caafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisa tarabiye ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisa tarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashi aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynu caafiya hosbital waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsi iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lix hal sagaal lixdan toban sagaashan
aad ayay u mahadsan tahay caasho cumar geesjiir oo marti inoogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaan kuwada kulmi doonno barnaamijkan kulacayn ah nabadgelyo